bismi illaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii fiidnimo ee caawo iyo daljir waa habeen isniin ah talaadana ay soo gelayso taarikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha nofembar sannada labada kun iyo lix iyo tobanka arrimaha ugu waaweyn barnaamijkeena fiidnimo ee caawo iyo daljir waxaa ka mid a guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland axmed kismaayo oo maanta si rasmiya isaga cabsilay xilkii guddoomiyenimo iyo xubintii guddigaasi sidaasoo ay ku sugneeday in labaatan sanno ka badan maantana waad arkaysaan siday u taallo waxaa ilaahay mahaddiyaa dadka soomaaliyeed in ay guushaas iyaga ay leeyihiin cid ugu abaal sheeganaysaa maanta aanay jirin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta xaragga ka jaray waddada shaqaalaha ee magaalada muqdisho
halkaasoo aan malaynayno markaa inay saddex xildhibaan ka soo bixi doonaan waxaan dhammaan ku wargelinaynaa marka beelahaas xildhibaanadii ama murashaxiintii u tartami lahaa kuraastooda inay berri subax guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee puntland oo ka warbixiyey sababaha kalifay dibudhaca ku yimid maalmaha kooban doorashooyinkii aqalka hoose ee baarlamanka ee garowe insha allah haduu laa yidhaahdo waa wadaan culimmadii muxuu ahaa runtii biyodaankii meelo badan bay ka wadaan waana bilaabeen hooshii insha allah in laga qayb qaato waxna lagu darsado waa laga maarmaan wasaaradda waxbarashada nafteeda barnaamij bay samaysay isi soo baxyo wadareed oo raxmadda eeba lagu baryayo oo markii labaad lagu qabtay magaalada garowe gurmadka abaaraha oo si xawliga uga socda xaafadaha masaajidda iyo suuqyada magaalada boosaaso dagaal galabta ka dhacay deegaanka dameerlays oo ka tirsan gobolka hiiraan xidhiirka kubadda cagta ee puntland iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha puntland oo maanta furay koob ay ku tartami doonaan ilaa afar kooxood oo ay ku jirto koox ka timid dalka austraeliya iyo iyo guddiga dibudhiska isbital iyo guddiga dibudhiska isbitalka gaalkacyo oo ka warbixiyey dhaqaalihii soo gaarayay ilaa xilligan isbeddelka iyo sidii loo filiyey qodobadaas iyo qodobo kaleoo la xidhiidha arrimaha soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimo ee caawo iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada kismaayo magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali kuushin waxaad nagala socotaan heerarka fm ee soomaaliya adduunkana barta internetka ee daljir dotcom aynu ku bilaabana sida aad ku maqlayseen qodobada barnaamijkeenna madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday ee xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu xarigga ka jaray waddada shaqaalaha ee muqdisho oo dib u dhis lagu sameeyey muddo ka badan lix iyo labaatan sano kadib burbur xoogan oo waddadaasi soo waajahay madaxweyne xasan sheekh ayaa hadalla bogaadina ka jeediyey xarag jarka goobtaasi
maanta haddana waa maalin kale oo maalmihii taariikhiga ahaa ee soomaaliya gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya ay soo maraysay waddadan sidii ay ahaan jirtay waan rajaynayaa in sawirradeeda dadka soomaaliyeed la tuso muddo kooban ka hor sidaasoo ay ku sugneeday in labaatan sanno ka badan maantana waad arkaysaan siday u taallo waxaa ilaahay mahaddiyaa dadka soomaaliyeed in ay guushaas iyaga ay leeyihiin cid ugu abaal sheeganaysaa maanta aanay jirin xooggoodii iyo xoolahooda laisu geeyey iyo aqoontoodii in lagu hagaajiyo waddadaanoo lagu dhisay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa una bogaadinayaa maamulka gobolka banaadir ee dawladda hoose ee magaalada muqdisho oo runtii ka qaadatay door aad iyo aad muhiim ah sidii loo soo celin lahaa muuqaalkii iyo wejigii qurxoonaa ee caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya oo runtii wejigii soomaaliya ah runtii magaaladu waa waa ay soo kabatay waana soo kabanaysaa waxaana leeyahay dadka soomaaliyeed markaad xooggiinna iyo xoolihiinna isu geysaan waxaa ka soo baxayaa waad aragtaan waa waxaas aad iyo aad ha loogu dhiirado mashruuca dalkaaga dhiso ha la xoojiyo dalkaaga hal doolar ku dhisa ha la xoojiyo dadka soomaaliyeed ha arkaana doolar doolarkii laisu geeyey waxa uu dhali kara ha arkaan haddii allayidhaah dalka oo dhan ayaana nooga baahan inaan sidaa ku dhisno dadka soomaaliyeed ee gobollada iyo degmooyinka degganna waxaan ugu baaqaynaa sidaasoo kale ayaguna inay ku daysadaan oo ay isu geystaan xoolaha yaroo haystaan iyo xooggooda oo ay ku dhistaan deegaannada ay joogaan si ay meel nadi- nadiifa oo nolol fiican leh ugu noolaadaan muuqaalkooda iyo hibaddooda iyo sharaftooda u korodho dhaqaalahooduna u kordho waddadu waxay fududaynaysaa in kororka dhaqaalaha ay aad iyo aad u fududaynaysaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay waad arkaysaan waad yeeli kartaan waad awoodaan waad samaysan kartaan isu geysta xoolihiinna iyo caqligiinna xooggiinna horayna u socda aad iyo aada umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
madaxweynaha wakhtigiisa u dhammaaday xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa guddoomiyihii guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland axmed maxamed cali axmed kismaayo ayaa maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay xil- xilkii guddoomiyenimo iyo weliba xubinnimadii guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland axmed kismaayo ayaa sheegay in warqadda iscasilaadda uu gudbiyey madaxweynaha puntland uuna ka aqbalay iscasilaadiisa sidoo kale waxa uu ku qoray bartiisa facebooka guud ahaanba xilkaasi in uu shaaciyey inuu iska casilay go-aankiisa iscasilaadda ayuu ku sheegay inuu yahay mid shakhsiyeed oo isaga gaar u ah islamarkaasina uusan wax faahfaahina uusan ka bixinaynin axmed kismaayo ayaa xilkaasi waxaa loo dhaariyey shan iyo labaatankii bishii abriil laba kun iyo lix iyo toban markaasi oo guddigu u doorteen inuu noqdo guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland guddiga doorashooyinka oo ka kooban sagaal xubnood iyo xoghaye ayaa waxaa soo magacaabay madaxweynaha puntland iyo afhayeenka baarlamanka puntland waxaana ansixiyey golaha wakiilada magacaabidda guddiga ayaa si weyn dib ugu dhacday ballanqaadkii madaxweynaha sidoo kale waxaa dibudhac uu ku yimid dhammaan taageeradii beesha caalamka ee loo ballanqaaday ee la xiriiray arrimihii dhaqaalaha ee guddiga oo ay ahayd in beesha caalamku ay aad muddo u naawilayeen sidii ay puntland uga caawin lahaayeen nidaamka dimuqraadiyadda laba kun afariyo toban ilaa laba kun iyo shan iyo toban sida aan ku helino ilo xogaal ah nidaamka xisbiyada badan ee puntland ayaa la daafuray bishii oktoobar laba kun iyo lix iyo toban khudbadii uu goobtaasi ka jeediyey madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa kasoo qaybgalayaashii waxaa qaarkood ay ka muujiyeen iyo jab kadib markii madaxweynuhu uu isweydiiyey in nidaamkani hirgeli karo iyo in kale dadka qaar ayaa ku tilmaamay in uu dimuqraadiyadda puntland madaxweynuhu uu mugdi geliyey hadalladiisana loo fasiran karo in aan laba kun iyo sagaal iyo toban puntland ka hirgeli karin doorashooyin one man one ford ama doorashooyin dadweyne daafurka nidaamka xisbiyada puntland ayaa lagu sheegay in ay uga hor- ugu horeyn doonto wacyigelinta iyo baraarujinta baahsan ee loo sameynayo bulshada puntland sida uu qabo xeerka guddiga doorashooyinka ee puntland waxaa hawshii waxaa hawsha sii wadaya guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi mudane maxamuud soofe xasan waxaana madaxweynaha puntland looga fadhiyaa in uu soo magacaabo xubintii bedeli lahayd axmed kismaayo taas oo aan la ogeyn muddada ay qaadan karto dad badan ayaa naawilayey hanaanka dimuqraadiyadda ee puntland in uu hirgeli doono xukuumadda madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas balse rajabeel badan ayaa jira oo la xiriira nidaamkaasi
فينا عدد لوغا عجنا ارسلناي عجنا ارسلناي عجنا ارسلناي عجنا
wararka magaalada garowe ayaan weli bartanka ugu jirnaaye guddiga doorashada dadban ee heer maamul goboleed ayaa caawa waxa ay shir jira ay ku qabteen magaalada garowe waxaana ay sheegeen in ay xarayn doonaan ilaa saddex kursi oo ka mida kuraasta aqalka hoose guddiga ayaa ka warbixiyey caqabadihii kalifay in maalmihii lasoo dhaafay ay hakad geliyaan doorashooyinka baarlamaan ee ka socday magaalada garowe guddoomiyaha guddigaasi khalif aw cali ayaa warbaahinta la hadlay Een, bismillaah Ee, ugu horeyntii marka waxaan rabaa inaan taasi u diro ee, xildhibaan daahir daahir xaaji geelle oo xalay ku geeriyooday magaalada garoowe xildhibaankaas oo ka mid ahaa xildhibaanadii asbuucyadii lasoo dhaafay ka soo baxay een, doorashadii lagu qabanayay magaalada garoowe waxaan leenahay ilaahigay naxariistii jannaha ka waraabiyo intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan u gudbo ujeeddada ee shir saxaafadeedkaani ahaa een sidaan la wada soconno waxaa socotay doorashadii laba kun iyo lix iyo tobanka ee baarla- ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed qeybtiisa aqalka hoose baa hadda socotay oo dhexda lagaga jiray hadda fays fays baa la soo daynayey ama doorashada u dhacaysay iyaamaha kan xoogaa baa hakad baa galay laakiin waxaan jecel lahay haddii alla idmo saddex ergo oo noo joogta inaannu gudbinno laga bilaabo berri haddii alla idmo in fiican bay joogeen hadda ilaa shan qayb baa toddoba beri joogtay lix beri laakiin waxaan jecel lahay in haddii ilaahigay idmo berri ay noqoto tababarkii saadamana haddii alla idmo codka la geliyo halkaasoo aan malaynayno markaa inay saddex xildhibaan ka soo bixi doonaan waxaan dhammaan ku wargelinaynaa marka beelahaas xildhibaanadii ama murashaxiintii u tartami lahaa kuraastooda inay berri subax halka saac laga bilaabo ay imaan karaan xafiiska wixii harsan iska diiwaan geliyaan waxaan la soconnaa badankoodu inay isdiiwaan geliyeen laakiin wixii harsan waxaan codsanaynaa inay isdiiwaan geliyaan berri haddii ilaahiga idmo ilaa berri baa jaaniskaas u furan yahay saa dambana haddii alla idmo codbixintaa dhici doonta haddii aan taasi tilmaamo dadka waa layska soo qaadaayo qaabkaan hadda ku jiraa waa marka in qabiilada lasoo qaadaa wax mucjisaa maaha ama wax lala yaabo maaha ergooyinka marka hadda la rabo doorashada in la geliyo saddexdaa waxaa ka mid ah beesha majeerteen ugaar saleebaan beesha majeerteen reer biciidyahan iyo beesha dhulbahante baharasame marka saddexdaas ergo murashaxiinteeda waxaanu codsanaynaa berri haddii alla idmo inay xafiiska imaadaan iska diiwaan geliyaan inta u harsan taasi intaa weeye haddii ilaahagay idmo intaasaa annaga ujeeddada iyo dhacaawa ugu muhiimsani ahayd wixii kale waxaanu jecel lahay saxaafadda inaan la wadaagno markii ay doorashadaasina dhaafto iyada oo iyaamaha kan doorashadu hakad ku jirtay khusaya qaabkii la rabay in loo maarayo ama loo maamulo dhaqaalo bixinta ama magaranaysaa ergooyinka soo xirayntooda ha ahaato iyo dejintooda iyo jiifkooda ama ha ahaato amba bixintooda iyo transportationkeeda marka arintaasna haddii alla idmo markay uun doorashadaasi dhammaato baanu haddii ilaahga idmo la sheergarayn doonaa saxaafadda iyo ciddii kale ay khusayso aad iyo aad baa u salaaman tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiye arinta maaliyadda warar suuqa ku jirada ahayd in maaliyadda darteed oo dhinaceeda ka jireen caqabado aad u joogakiseen shaqada hadda ma la xaliyey oo de hawshii ma soconaysaa mise weli sidii bay u jiitamaysaa wax laga yaaba mar kale inay nisaamayso
runtii wax la xaliyey hadda ma jiraan oo arintaa ku saabsan laakiin waxaan keliya kuu sheegi karaa in hadda uun wada hadal socdo qaabkii loo xalin lahaa haddii la xaliyana hadee labadaa berioo doorashadu socoto khayr haddii kalena waxaa noo qorshaysan haddii alla idmo dee doorashaduba dee danta annagoo aanba ku dhawaaqin inaan joojinno bay istaagaysaa maxaa yeelay nidaam baa jiray loogu talagalay in wax lagu socodsiiyo nidaamkaasi haddii uu shaqayn waayo dee shaqaduna socon mayso haddii ilaahaga idmo wax kaloo broblemi ma jiraan arrintaasna hadda wadahadal baa lagaga jiraa caqabadan ma idinka keliida haysataa oo puntland mise maamulada kalena waa ka jirtaa oo ka waraysa
dawaraani su-aal aada u fiican weeye runtii waxa weeye arintaas waxaanu la xirxiriiray saaxiibadayadii kale waxaanu ka warqabnaa kolba boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inaanu isku mid ka nahay duruuftaas duruuf annaga hadda gaar noo ah ma ah laakiin haddee cid kastoo ay haysato in loo qareemay u baahan tahay annaga iyo staydyada kale isku mid baanu nahay waxaanu u sheegaynaa dadka arrintaas ay khusaysaa inay isha ku hayaan waxa kanina jadwal iyo wakhti inay lahayd in badanna inay soo jiitantay haddii ay arrintaas u dibdhacdo doorashaduna mas-uuliyaddeeda waxa qaadi doona ciddii laga rabay inay hawshaa daboosho waa mahadsanta gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer maamul goboleed ee puntland khaliif ow cali ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada kismaayo ayaan weli bartanka uga jirnaa magaalada garowe isu soo bax ballaaran oo raxmadda eebe lagu baryayo ayaa maanta lagu qabtay garowe mar kale xilli baaxadda abaarta ama saameynteedu ay noqotay mid duunyo iyo dadba soo ridatay xoolihiina dhaafisay dadkii reemiyiga ahaa warbixintaa waxaa garowe ka soo jeedinaya istuudiyaheeda waryaheenna cabdixakiin xuseen xasan madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyo qaar ka mid a golaha wasiirada culimowdiin ayaa maanta duleedka waqooyi ee magaalada garowe kaga qayb galay banaanbax roob doona kaas oo dowladda puntland ay ku dhawaaqday in maalin kasta oo isniin ah la qabto isu soo bax lagu roob doonayo qaar ka mid a culimadiinkii ka qayb galay banaanbaxa ayaa halkaasi hadallo ka soo jeediyey waxaana ka mid ahaa hadalladoodii oo duco u badnaa sida tan اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا ب- ولا تأخذنا بسنين اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وبهائمك وحي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهائمك وحي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهائمك وحي بلدك الميت اللهم إن بالعباد والبلاد من الدنك والجوع والدنك ما لا نشكو إلا إليك فارسل السماء علينا بدرارا gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne iyo wasiirka cadaaladda dowladda puntland saalax xabiib jaamac ayaa iyana halkaasi ka hadlay waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan koowaad ilaahay waxaan ka baryaynaa inaad raxmad degdeg ah oo aanaan ka degdegin ilaaha inuuna siiyo waayo rabbigow nasiibsoo waraabin intaasoo islaam ah oo dadkaada iyo ummaddaada ila waray ciridda ku fugan yihiin ummadda kaa sugayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa raxmad degdeg ah ilaahayna siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa midaynaan ka raagin midaanan ka raagin oo inaanan ka imahaydaan haddii ilaahay ka degdegin ilaahay noosa dedejiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa midaan dhibaato lahayn oo aan dabayl lahayn oo aan baraf lahayn oo ummadda islaamka oo dhan wada gaadha inta haddaan kaga baxo ducadii waxaan rabaa arrinta labaadna waxa weeye codsiga ay codsatay wasaaradda cadaaladda iyo culimmadu goobtan ballaaran in loo aqoonsado goob cibaado codsigaan waa aqbalnay maanta laga bilaabo haddaan nahay maamul gobolka iyo maamulka degmadu an hadda wasiirkaan ka ahay halkaan joogo waxaan u aqoonsanaa goob cibaado caalamada lagu samayn doono haddii alla idmo
muxuu ahaa laakiin waa imtixaanadana lagu imtixaamaya intayna wax haysato saddexda wakti cunayo biyaha iska socda guryaheenna dad baa intaas inta aan haysanin marka inaan dareenno oo aan isxakamayno waa lagama maarmaan oo muxuu ahaa isticmaalkeena nafteena aan yareenno aan ka walwalno dadkaa walaalaheen ooman oo gaajaysan waxbanaan haysan xoolihii yaraa haystayna ka baaba'ay inteeda badan mise qaarkood waxbaan u harin insha allah hadduu laa yidhaahdo waa wadaan culimmadii muxuu ahaa runtii biyadaankii meelo badan bay ka wadaan waana bilaabeen hooshii insha allah in laga qayb qaato waxna lagu darsado waa laga maarmaan wasaaradda waxbarashada nafteeda barnaamij bay samaysay lagu tartansiinaya iskuullada inay kasoo qayb qaataan marka ilmaha hadday guriga laba jeer kugu soo noqdaan ha dhibsanayna insha allahu ha loo dhiibo muxuu ahaa waalidka marka ku dhahaan la baxa masaajidaha waxaa nirin ii dhow raashinka ha la keeno ha lagu wada aruuriyo ha noqdaan xarun wax lagu aruuriyo si looga wada qayb qaato marka insha allah aan isu naxariisano aan isu gargaarno aanan ka qayb qaadano ilahay waxaan ka baryaynaa madar kheyr qabo ilahay waxaan ka baryaynaa inuu roob degdega na siiyo raxmadiisa aan la isugu guurin oo nin walba meeshiisa ku qawajiyan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay colaadaha naga qawajiyan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay noo dambi dhaafo ayaan ka baryaynaa waa dambaabnaa dambaabteena waa badan tahay waana sognahay laakiin ilaahay oo muxuua noo dambi dhaaf ayaan leenahay ilaahay raxmadiisa ka quusan mayno cid cid kale loo noqda asaga hayna ma jirto insha allah hadduu laa yidhaahdo madaxweynahan uu joogaa dee codsiga meeshaan inta uu maqlayay in meesha musalla laga dhiga bal insha allah asagana muxuu ahaay gobolkii degmada laga tasha insha allah hadduu laa yidhaahdo oo ku habboonaan lahayd insha meesha meel musallo leedahay muxuu ahaa degmada oo laisugu soo baxo lagu wada tukado loo yaqaano musalladii muxuu ahaa magaalada lagu magacaabo waa loo soo dhawaan dhul loo soo dhawaanaysa noqon marka insha allah jazakum allah khayr madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo ugu dambayntii halkaasi hadal ka jeediyey ayaa soo jeediyey kelmado duca u badnaa waxaana hadalkiisi ka mid ahaa sida tan
roob doona ilaahay inaan barino muhiimaddana intii iga horreysay culimmadii iyo akhyaartii iga horreysay ayaa yiri inaan ilaahay ka badno inaan iscafino inaanu toobadkeenno in inta nagu eejicisan ee dhibaatadu haysato aan u naxariisano u gargaarno daree dareerno dhibta ay qabaan isdaraysiino dhibta ay qabaan dabcan mararka qaarkood ma dareemi karno laakiin inaanu inagoo ilaahay ugu dhawaanaynaa aanu isku dayno in dhibtooda aan dareerno wixii anagu aan awoodnana aanu la gaarno si deg deg ah intaasuun baan ana ku darayaa kuma dheeraanayno ilaahay waxaan ka akrinaynaa inuu ilahay na cafiyo ilaahu na cafi ilaahu na cafi ilaahu dembigiina caf ilaahay khaatimada noo suuqi ilaahay ow ummadda khayr qabaanu kaa barinay ilaahay ow sii sheegay cuduradu mid aan dhibaato la iman ee dhulka dhancan ilaahu na sii ilaahay ow mid aan dhibaato keenin oo lagu dago oo lagu maysto ilaahu na sii ilaahayo waa ku barinay ilaahayo waxaan kuu taaganay xiridaas ilaah awoodda iskale ilaahayo ummadda soo qabooji ilaah colaada iyo abaarta naga saar cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garawe waa hagaag wararkii abaaraha ayaan weli bartanka uga jirnaa gurmadka abaaraha ayaa dhanka boosaaso si xawliya waxaa uga socdaa xaafadaha masaajida iyo suuqyada dadweynaha ayaa wixii ay awoodaan laga aruurinayaa warbixintaasi waxaa magaalada boosaaso daljir xarunta ay ku leedahay ka soo jeedinaya waryaheena xasan haykal gurmadkan ayaa qayb ka ah taakulada iyo weliba tabarcaadka loo fidinayo dadka ku tabaaloobay abaarta ku dhufatay deegaano badan oo ka tirsan puntland jimciyadda khayriga ahee tadaamun ayaa isku taagtay sidii loogu gurman lahaa dadka ku hantibeelay abaartan ku dhufatay deegaano badan oo ka tirsan puntland iyadoo ay jiraan dad badan oo soo xarooday waxaana xaafadaha iyo sidoo kale bartamaha suuqa magaalada boosaaso laga ururinaya dadka iyo sidoo kale ganacsatada wax kastoo ay awoodaan oo ay ka mid tahay sida dharka kabaha raashinka iyo lacagtay wixii la mid a haddaba ustaad yuusuf suudi waa madaxa tabrucaadka barnaamijkan ee hay-adda tadaamun u qaabilsan gurmadka abaaraha waxaana aan kula kulmay bartamaha suuqa magaalada boosaaso isagoo ku howlan gurmadka abaaraha runtii arrintii aanu bilownay oo aan dadweynaha u sheegnay maalintii roobdoonta ahayd oo ahayd inaanu guryaha suuqyada meel walba gelin waa bilownay suuqa weyn ee boosood ayaan ku bilownay aad baa naloo soo dhoweeyey dadku maasha allah waa nala shaqeeyeen naf iyo maalba waa noo hureen waa nala shaqeeyeen waxay haystaan bay wax ka baxsadeen dadku waxay rabaan in wax wax ka ururiya wixii ay ururiyaanna wixii ay ururiyaanna dadkii la rabay oo baahisnaa si fiican u gaarsiiya si fiican bay waxay noo noogu soo ururiyeen lacag soomaaliya dhar maacuun maacuun kulliba waa noo ururiyeen maacuun bay noo soo ururiyeen dhar bay noo soo lacag bay noo soo ururiyeen waxaasoo dhan way ururiyeen waana maaragtay heegan bay u yihiin waana nala shaqaynayaanino waana nala shaqaynayaan oo diyaar bay u yihiin diyaar bay u yihiin diyaar bay u yihiin inay nala shaqeeyaan dadku waa dad khayr jecel waa dad muxsiniin ah waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala bedel khayr qaba ha siiyo maalka allah u siyaadiyo waxaa iigu cajiibsanayd gabar baan ag marray kabar yar haysato aan isiri ma laba boqoloo kun baa saaran kabarkaas alaabta saaran masaasaa markaasay boqolku noogu ritay boqol kun bay noogu ritay kabarka waxaan isiri nanac iyo xanje iyo waxbaa saaraa laba boqol kama badnaan islahaa iimaankeeda intuu gaarsiiyey lacagtaan aan runayna boqol kunoo shilin bay ku dadhay oo soomaali ah marka dadku waa dad iimaan leh waa dad fiican waa dad walaalahood u gurmanaya waa dad khayrka jecel aad bayna noola gurmadeen waxaanu jecelnahay annagu haddaanu nahay gud ololaha gurmadka abaaraha haddaanu nahay oo ay la socdaan nabadoonadu la socdaan nabadoonada gobolka bari qayb kala socdaan culimmada qayb kala socoto hay-adda tadaamun ay horkacayso gudiyada dhallinyaradana wax kala socdaan waxaanu jecelnahay inaanu si barax tiran inaanu wixii aanu dadkaasi ay ay soo ururiyeen inaanu u qaybinno oo ay nala arkaan oo ay magaranaysaa ku qancaanin sida magaranaysaa aan u qaybinayno annaga haddaanu annagoona shamaanan haddaanu nahay hay-adda tadaamun annagoo waxyaalo kale oo aanu ka soo qaadnay hay-ado ama reer galbeed ah ama caraba baanu dadka soo gaarsiin jirnay oo ilaahay mooyaane cidnala ogeysan jirin haddana waxaanu jecelnahay inaanu si cad aan dadka u gaarsiino oo aanu maaragtay walaalaheen maantay u baahan hiilka waxaanu leenahay dadka soomaalida ilaahay wax siiyey war wixiina wax ka baxsada berri baa ka dhimanaysaan ustaad yuusuf suudi ayaa waxaan weydiiyey maadaama uu barnaamijkan uu yahay mid bilow ah ama ugub ah bal haddii ay jirto wax caqabado ah oo ay kala kulmeen intii ay ku holanaayeen waxaana uu ku jawaabay dhalinyarada xoogaa bay kalsoon yihiin inay gaarsiinayaan dadkii marka runtii caqabadana way iska jiraan dee qalab badan baa loo baahan yahay baabuur baa loo baahan yahay gaadiid baa loo baahan yahay dad shaqeeyaa loo baahan yahay intaba iyaga ruuxoodu waa caqabadaha ka mid weeye waxaa kaloo ka mid ah baabuur waaweyn baan wadanay baabuurta waaweyn suuqi meelay isku dhaafaan iyo meelay istaagaan meel yar oo istaagi karaan ma leh oo iyaduna waxa weeye jaam ka jira suuqa weeye laakiin waa laga baxaya insha allah laamiyadu markay bataan isku tashigaasaan rabnaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala bedel khayr qaba ha ugu bedelo dadkii wax baxsaday kuwa aan wax baxsan oo waxhaysanna ilaahay subxaanahu watacaala khayr ha siiyo ay wax kala baxaan oo ilaahay ugu dhowaadaan awlaadana baarna allah uga dhigo dadkii intii ku xaqlayd oo mawtidooda ahaydna ilaahay subxaana watacaala ha ugu naxariisto ilaa sadaqadu xooluhu way ku bataan kuma nusqaamaan waxaanu insha allah ka codsanaynaa dadweynaha reer boosaasood oo aan barnaamijka hadda ka wadno aan hawshan ka wadno inaan guryahana insha allah gelayno oo aanu u tegayno inaanu ka rabno waxay haystaan inay wax kala baxaan waxaa iigu yaab badnayd markii gabar ay tiri laba reer oo derisa oo reerna aan wiilk ninkoodu shaqaynin reerna ay dad ninkoodu shaqeeyo ganacsada yahay baa reerkii ganacsadaha reer ninkoodu ahaa raashin ay soo reebeen oo baasta ah baa waxaa lagu soo daadiya derbi u dhexeeya labada reer ribaa timi docbay ka cuntay wiilkii kale oo reerka aabbihiis uusan shaqaynin intuu soo baxay buu isna docdii kale ka cunay raashinkii derbiga lagu daadiyey taasi waa waa fal aad u xun weeye waxaan rabaa in layska warqabo layska ogaado deriska xaq buu leeyahay waa in magaraysa loo gargaaraa waa in layska warqabaa xaafad walba waa inay ka warqabtaa dadka jiran qofka jiran qofka magaranaysaa tabaalaysan qofka baahan qofka dad waxaa jira dad waxaa jira labisan oo qurux badan oo laakiin aan saddex waqti waxba cunin oo dhowrsoon oo guryahooda haddaa gasho aad ka naxayso dadkaas ruuxooda waxay rabaan waa dadka badanaa deegaanka ah oo aan iyagu magaranaysaa aan magaranaysaa aan ahayn dadka soo qaxay aan ahayn qaarkood qaar soo qaxay baa jira oo dadkooda dhex galay oo aan guryahooda xasiigyo lagu fariista xataa online oo magaranaysaa aan laga dareemayn haddana sidaa u nadiifa oo sidaa u socda marka waxaan ku boorinayaa war waxa kan waa layna weydiinayaa waa imtixaan maanta adaa haya berri nin kalaa qof kalaa gacanta ku haya maanta wax ka baxso wax kala bax dadkana ogaada insha allah annagana waxaad naga sugtaan iyo dhammaan dadka wax aruurinayaba inaanu dadkii loogu talagalay insha allah siday tahay u gaarsiino waxaanuna insha allah ilaahay subxaana watacaala ka baryaynaa inuu tawfiiqdana waafajiyo khayrkana na waafajiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu nabadoon caraale waxa uu ka mid yahay nabadoonnada ku howlan gurmadkan abaaraha ee dadka loogu gurmanayo isagoo ku sugan suuqa magaalada boosaaso waxaana aan weydiiyey bal ilaa iyo hadda halka ay wax u marayaan waxaana uu igu jawaabay hawshu runtii si fiican bay u socotaa hawsha shalaa la bilaabay xooggeeduna maantuu ahaa indhahaagaa ku aragtaa gaarigaa buuxa dadkan reer boosaasood ee khayrka jecel ee weligood ku caanbaxay gargaaridda dadka tabaalaysan ayaa raashinkaas dharkaas lacagtaas keenay waxaana jecelnahay inaannu sii wadno maalmaha soo socda si yoolka la higsanaayo looga gaaro hawshuna si fiican bay u socotaa runtii dadweynuhuna aad bay noo soo dhoweeyeen waxaana jecelnahay guri guri inaannu isu taagno guri walba albaabkan qaraaceennaa qadadaadii maanta keen baa leeyahay walaagaha tabeelaysan si ay ugu qadeeyaan waaya marka qaabkee u arkeen dadka sidan barnaamijkan u wadaan oo kale sidee bay u arkeen aragtidooda dadku si fiican bay runtii u arkeen waana soo dhoweeyeen waana dad khayraadka jecel waa taqaanaa qaxootigii dhowriy soddonka ahayd oo wada magaala waddanka yimi siday uga qayb qaateen mar walba waxay diyaar u yihiin wixii wanaagsan inay ka qayb qaataan iyagaaba hadda noo yeeray oo na soo dhowaynayey annagoo aan weydiin bay naga hor keeneen raashinkii lacagtii dharkii jiirigaamadii biyaha xataa waa saaran yihiin aad iyo aad buu u socdaa waxaanna rajaynaynaa inta dhiban dadweynaha waxaan ku dheerigelinaynaa sidii tabarruc ahayd ee looga bartay ee wax u bixiyaan naftaada ka qaad oo naftaada u qaad weeye inay maalmaha soo socdana si wanaagsan hawsha uu socod doonto aad baa u mahadsantihiin si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa ah mid ku dayasho badan waxaana jira guddiga gurmadka abaaraha oo iyagana dhankooda ka wada howlaha gurmadka abaaraha meelo badan oo ka mid ah deegaanada puntland ka bilaabay biyo dhaamin xasan haykale raadiyo daljir boosaaso waa hagaag dhegaystayaal gorre waxaad maqli doontaan warar la xidhiidhaha koox ka timid dalka australia oo qayb ka noqon doonta tartan garawa laga furayo oo afar kooxood ah hase yeeshee wararka ka imaanaya deegaanka lagu magacaabo dameerlais oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa sheegaya in galabta mar kale dagaal ka dhacay deegaankaasi dagaalka ayaa u dhexeeyey laba maleeshiya beelood oo deegaankaasi wada nabadoon cumar cabdulaahi cali oo ka mida nabadoonada dhinacyada dagaalame ka soo jeeda ayaa raadiyo jaljar waxaa uga warramay dagaalkaasi oo uu sheegay inta la hubo shan inay dhimatay dhaawacuna tira intaas ka badan inuu yahay waryaheena subeer sheekh cabdiqaadir ayuu khadka telefoonka ugu warramay haadar deegaanku waa waa meel miyiga weeye oo roob ku da-ay biyo galeen marka waa wax ka dhaqdhaq ku saabsan weeye biyo laisku dagaalo weeye ma wax wax kale oo siyaasadeed ma deegaanka marka magaciisa ee dagaalka galabtoo ka dhacay dameerlays muxuu sal ku hayaa dagaalka dhacay marka aana qadib sal ku haya waa gartay marka een dagaalka ka dhacay ee dameerlays iyo dagaalkan kale ka dhacay ee doon malayko een maxaa xiriiroo ka dhexeeya waa isku deegaanka le waay doon malayko kama dhicin ma dagaalka oo ka dhacay meel yidhahda buqlow meel yidhaahdo iyo uu ka dhacay meesha la yidhaahdo dameerlays iyo waadiga udhexeeya waadiga magaciisa la yidhaahdo muxuu ahaayey qabaadin ayuu ka dhacay magaras ee faahfaahin waxaa naga siisaa marka maxaa khasaaroo ka dhashay dagaalka dagaalkaas waxaa ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac bale shalay markuu bilowday iyo hadda galabta inta ka dhacaysay intadaa ku dhintay marka haddii la gaaraya ilaa iyo shan qof dhaawaciisa waa gaaraya ilaa iyo toban qof waa gaaraya ha dameerlays waa ka dhacay dagaal shil waa ka dhacay maantana waa ka dhacay laakiin jonmalka kama dhaco waan gartay marka een waxaad tafaasiil naga siisaa ee dagaalkaasi maadaama halkaas uu ka dhacayo ee maxaa u kala dhexgeli weydeen ka nabadoon iyo ee waxgarad ahaan waxgaradka kula socdaa warkiisii weli dagaalku wuu cusub yahay shala uu u dhacay maantana u dhacay marka haddii la yidhaahdo waa loo ballansan yahay insha allahu marka hawshu isku marna ma wada qaban kare marka ilaahay ay ay xajiisa ka ahaatay ahaanaysahay dagaal baanu wadnaa waana cambaaraynayna dagaalkaas laakiin dagaalku dagaal cusub maahane waa mid hore usoo taxanaa shalay ugu dambeysay suuqa xoolaha ee beledweyne nabadoon caana lagu dilay dagaal soo noqon qoso aanagoosi qof kubuloobinaya waa dagaal safaayadu sida shalay maanta uu dhacayo kale uma dhicin dagaalkaas iska ahayo qof la dilayo qabiil hadda oo kala tabtay ma jirna si hadda maanta iyo shalay u dhacayso waa gartay waxaa kaloo igu maqaal ah in la dilay macalin iyo ganacsade sababta loo dilay ma waxay la xiriirtaa aanadaas qabiil aanada qabiil bay la xiriirtaa waa wax kale oo ay ku jira meesha ma jiraan dadku waa dee qabiil bay isdilayaan waa waa waa soomaaliya wax badan ka jirta qabiil la sugaarsanayo marka insha allahu waxaan kurajaynaa dhamanin doona dowladdii gobolkaasi waa joogtaa hadday tahay ciidan nabad ilaalin oo jabuuti etoobiya ka kala socda maxaa arrintaasi loo qaboojin waayey maamulka baaq bay u jeediyeen barnaamijkaas idaacadaha ka jeediyey ilaa haddana hadda weli ma ma usugu joognay maxaan ku dhahdaa ay baadiye aadaan laakiin magaalada amnigeeda ay ku mashquulayeen ilaa iyo maalmaha okay deegaanka lagu dagaalamay gacanta ayaa ku haya marka galabta dagaalku ka dhacay adeer waa miyu meel miyu weye duur weye maay biyo ku jiraan weye maxaan ku dhahdaa oo sixiix ka jira weye oo laysku caysanayo meel hadda magaalaha ama maxaan ku dhahdaa ki area oo oo qolo laga furanayo ma aha meesha waa beerna ma ahan wax kale gurina kuma yaalaan waa meel miyiga wey oo duura wey daaq okay marka ma roob baa meesha ka da-ay marka haddii daaqsin lagu dagaalamayo ha roob baa ka da-ay biyaa ku jira waa meesha gormu roob ka da-ay halkaa maalmakooda ka da-ay biyo meesha galay way la toodi lagu jira dagaalkan waa uu soo laalaabtay maxaa xal looga gaari laayahay in muddo ah baa laleeyahay waa la isaystay waa la dagaalamayey nabadoonna ay maraysaa in la dilo wakti kasta wax kasta wakti bay leeyihin waktigii baa inuu duminaynu qaadanayna anagu mar walba oo laga heshiiyo ay usoo noqonayso dabcan waa waktigii dhammaanayay ayaa dhaminaysaan laakiin mar walba hadday soo laalaabato colaadaan heshiis laga gaarin sooma sidaasa soo celcelinaysa walaba mar baa waxbaa jibinaya marka la heshiiyo wax lagaa soo xidhada qof baa jibinaysa adeer macana waa marka barnaamijkaas uu soo noqonaya laakiin waxaa jijabinaya waa maxay oo nabadda hor istaagaya noo faahfaahisid dad maanta ka shaqaynaya wey oo dee maxaan ku dhahdaye dadku mugala socona waad ogtahay un wax tabanaya marka ayadaa oo dhahaya waxbaa hadda kor laga jirayo dad maxaan ku dhahdaye qoryo iska haysta oon waxgarad ahayn walaalkaasi ka dambaynayo samaynayo dad waxgarada ma sameeyaan marka odayaashii labada dhinac ma isku tagteen oo dagaalkan labada maleeshiyaad uu dhex marayo ilaa iminka maxaa hadda oo dadaala wadaan xiisadaasaa ku qaboojinaysaan
teleefoonaha isu bedelnay hadda ilaa hadda kulan ma samaynin laakiin waxaan baa sida ugu dhaqsaa badan kulan samayn doonaa adilaha marka shalay waa dhacay xalaytana waa dhacay galabtana mar kale dagaalka dib u bilowday taasi maysan ka dhiganayn cid kala qabanaysa inaysan jirin waxa hadda labadaas qabiilo dagaalamaya aan lahayn soo dhex galay midama hayno laakiin iga tasfaana xuseynayna haddii ilaa yidhaahdo marka insha allah xagga ilahay waan ka rajaynaa in uu taagi doono dadka qaar waxay isweydiinayaan marba haddii eh, dilka uu marayo amaba uu gaaray in nabadoonnadii iyo waxgaradkii la laayo meesha cidna inaysan u socon taasina ay sahlayso in maleeshiyaadku dagaalkooda ay sii dheereeyaan taas ma kuu muuqataa maya maya maya dagaal ka socon wey ma ma ma jiri doono haddii la yidhaahdo waa barnaamijkaasi een, eh, in gaara aanu ku fiirinaynaa ciddii eh, maxaan ku leedahay aan ay qusuusina waa waa la kaati doonaa oo barnaamijkaasi aan leenahay anagi nabad ka samayn kartaa haddii la yidhaahdo inuu sii socdo halka noqon doonto waxaan ugu baaqayaa in ay nabaddu qaataan inay joojiyaan xabadda in ay wadahadal ku bad- ku badishaan waxa ay tabanayaan oo ay wadahadal ku dhamaystaan dilkii maxaan ku leedahay dagaal wiil eh, ayaa ku dhintay dilka kuma dhashaan leeyahay waxa waxa hadalkaaga kale ma jiraan waxaa la kala tabanaya wadaha baa lagu dhamaynayaa iyo dhaqankii soomaalida oo soo jireenka ahay haddii la yidhaahdo eh, waxaan is leeyahay waa la xalinayaa waana dhamaan doona insha allah haddii la yidhaahdo.
nabadoon cumar cabdulaahi oo u warramaya waryaheena subeer ayuu kacsi ahaa magaalada garowe haddaan dib ugu laabanno xidhiirka kubadda cagta ee puntland iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinta iyo cayaaraha puntland ayaa garowe waxay ka fureen koob ay ku tartami doonaan ilaa afar kooxood oo ay ku jirto koox ka timid dalka austraeliya oo dhowaan soo gaartay garowe laba kooxood ayaa galabta cayaaray cabdixakiin xuseen xasan ayaa warbixintaasi ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada garowe garoonka miro awaare ee magaalada garowe waxaa galabta ka dhacday ciyaar saaxiibtinimo oo u dhexaysay laba kooxood oo kala ah garowe city iyo dhallinyaro dalka australia ka timid ciyaarta ayaana sagaashankii daqiiqo kusoo idlaatay barbaro hal gool iyo hal gool ah oo ay labada kooxood isla dhaafi waayeen ciyaarta waxaa u soo daawasho tegay shacabweyne fara badan oo xiiseynayay sida ciyaartu u socoto lagana dareemayay xamaasadda ciyaarta sidoo kale ciyaarta waxaa daawanayay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda puntland oo ugu horreeyay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda puntland duqa magaalada garowe iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday xidhiirka kubadda cagta puntland markii ay ciyaartu soo dhammaatay ayaan dareenkiisa wax ka weydiiyey tababaraha kooxda garowe city wuxuuna iigu jawaabay sida tan bismillahi raxmaan raxiim Eh, runtii ciyaar adag baa meesha ka dhacday annaga iyo iyo nimanka la yidhaahdo eh, australia kooxda ka socotay ciyaartiin waxay ku dhamaatay hal iyo hal waxaan xagga ka cad inay tahay koox awood leh Eh, runtiina annagana awooddiin oo soo bandhignay Eh, nasiibku waa naga saaciday inaanu eh, badino eh, maadaama aanu eh, joognay eh, di- garowe kulanada dambe waxaan rajaynaynaa inaanu ka soo baxno eh, labada koox oo soo baxay inaan mid ka mid a noqonno haddii ilahay nafsinu daayo maadaama aanu eh, dhibicii kooxda eh, dhibic aan haysan ayaguna dhibic haystaan Eh, kooxo kalena inoo dhiban yihiin insha allah waanu kasoo baxayna labada koox finaalka imaan baanu ka mid noqon insha allah ciyaaryahankii goolka u dhaliyey kooxda ka socotay waddanka australia oo aan la kulmay ayaa isna ii sheegay sida tan groundka taf u ahaa laakiin ah, anaga chanceyaal badan oo haysana laakiin gool ma gal- gool saddex goolaan galin lahayn laakiin ma galin so unlucky kooxda la ciyaadeen eh, dabcan eh, koox eh, idinla awooda ahayd dabcan sidee u aragtaa eh, koox fiican waay laakiin finalkaas ku arkeena so insha allah qof kale kulamo dambo ama eh, kooxo aan kooxdan ahayn baa rajaynaysaan dabcan aad laga yeelan yeelataan Mhm.
maxaad iska rajaynaysaa kuwa sida hadda u ciyaarna haddana ciyaarna wednesday maxaad ku so dadaysaan insha allah haddaan reyno reynana Doorta u shiiq.
hadday raaya ayaga hadday- hadday raayaan ayaga reynana so ku fiican duqa caasimadda puntland ee garowe wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa iyana ka mid ahaa mas-uuliyiintii marka ciyaartu dhammaatay warbaahinta la hadlay waxaana hadalka ku hormaray duqa caasimadda puntland ee garowe xasan maxamed ciise waxaan si weyn ugu faraxsanahay inaan maaragtay galabta eh, goob joognahay oo daawanayno cayaartii kooxda australia iyo iyo garowe city Eh, waxaan halkan ka caddaynaya cayaarta aanu daawanay galabta in dhaweyd inaanan daawan nooceeda maaragtay laba kooxood oo aad u adag cayaartuna maaragtay aad iyo aad u heer sarayso ayaa maaragtay galabta halkan ku cayaaray Een, si weyn baan u faraxsanahay hadde garowe cityna anigu waxaan ahay eh, duqii magaalada garowe Een, kooxda kooxdana ninka casume baan ahay oo maaragtay waxa weeye labada kooxood tii badisa aniga waxa weeye waa waa isku meeshi weeye ha waa kooxdaydi labadii kooxood baa ciyaaraya Een, ciyaartana waxa weeye hadde siday noogu bilaabatay waa si aan maaragtay aad u jeclaysanay Een, garoonkana waa lasoo buux dhaafshay hadde waxaan leenahay guul baan u rajaynaynaa isaragaan aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay xaqiiqdii waxaa muuqata een, galabta ciyaar xamaasad leh qurux badan ee farsamo ee muujinaysa een, awoodda labada kooxoodba ay leeyihiin ayaa halka ka socota aad iyo aad bayna noo farxad gelinaysaa waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo shacabka reer garowe oo guddoomiyaha hortiisa uga mahad celiyo inay isaga iyo shacabka degmadatan ay yihiin shacab xaqiiqdii hormuud u ah ee puntland sida qiimaha leh oo deganaanshaha leh oo ay uga soo qayb qaateen una soo dhoweeyeen kooxda noo timi iyo guud ahaan n ay u soo dhoweeyaan waxay muujinaysaa arrintaas inay yihiin eh, dad shacab eh, n dareemaya inay leeyihiin eh, puntland aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin n waxaan rabaa marka inaan hadalkayga ku soo gebagabeeyo eh, sboortiga puntland horey buu u dhaqaaqay wuu socdaa insha allahu biidn illahi karimna waxaan rajaynaynaa garoonkan oo eh, sanadkan sanadkiisa ka bedelan sida uu egyahay inaan la kulmi doono ilahayna ina gaarsiiyo aad iyo aad baa umahadsantihiin ciyaarahan ayaa waxay ka mid noqonayaan koob ay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ugu talagashay uguna magacdartay isdhexgalka bulshada waxaana ka qayb qaadan doona ciyaarahan afar kooxood waxaana berri garoonka miro awaare garowe fooda isku dari doona kooxaha comseed iyo horseed garowe cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljiro idinka imaanaya kismaayo oo idinla socodsiinayo anigu waa maxamed cabdullaahi cali kooshin qaybihiisa dambe ayaad la socotaan guddiga dibudhiska isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay soo bandhigeen dhaqaalihii ku baxay fayskii koowaad ama wejigii koowaad ee dhismaha isbitaalka iyo dayactirkiisa shaafiic cabduqaadir ayaa warbixintan ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ayaa burburu ka soo gaarayay qaraxyadii kow iyo labaatankii ogosto lala beegsaday xaruntii dowladdii hoose ee degmada gaalkacyo guddiga dibudhiska isbitaalka magaalada gaalkacyo ayaa ka horbaxshay dhaqaalihii soo gaaray isbitaalka iyo sida ay u maareeyeen guddiga ayaa sidoo kale soo bandhigay dhismaha cusub ee isbitaalka iyagoona sheegay in uu dhammaaday qaybtii hore ee dayactirka isbitaalka guud ugu horeyn guddoomiye ku-xigeenka guddiga dibudhiska isbitaalka sheekh aadan maxamed cigaal ayaa goobta ka akhriyay magacyada dadkii lacagaha ku baxshay isbitaalka maanta se sida maakro sheegayba waxa weeye waxaan u u caqidnay shirkan ashkhaas iyo jaaliyaad dadaalay oo walaalihii maarata khayrkii qabay ee wax la soo baxay waxoodayna soo gaareen inaan u sheegnay wixiina inayna soo gaareen ammaanada inaan u hayno siday ugu talagaleen u bixi doonto haddii aan ku maartay aan galo liiska maanta noo qoran bishii november iyo wixii ku sibnaa wixii la soo gaaray weeye shaksiga ugu horeeya waa xaliimo xirsi shirwac oo gaalkacyo joogta boqol doolar bay soo dirsatay allah uu aqbalo waxaa kaloo ku xiga gabdhaha ku nool magaalada askar ee norway jaaliyadooda gabdhahaas waxay soo direen kun iyo shan boqol iyo konton doolar waa ina soo gaartay ilaahi subxana wa taala ka abaalmariyo waxaa kaloo iyagana ay wax naga soo gaareen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada riyaad ee waddanka sacuudi carabiya akhyaarta hogaaminaysa iyo jaaliyaddaba waa ku mahadsan yihiin waxaa naga soo gaartay laba kun toddoba boqol soddon iyo laba doolar waa u mahad celina jazakum allahu khayran baan leenahay jaaliyaddaas waxaa hormuud u ahaa sheekh maxamed godane iyo sheekh cabdinuur maxamed sugulle sidoo kale jaaliyadda maalmo sweden jaaliyadda maalmo sweden ku nool akhyaarta hogaamisay iyo jaaliyaddaba waa u mahad celinaynaa waxaa naga soo gaara iyagana saddex kun toddoba boqol labaatan iyo toddobo saddex kun toddoba boqol iyo labaatan iyo toddobo jaaliyadda maalmo ay naga soo gaartay jazakum allahu khayran sidoo kale jaaliyadda reer puntland ee magaalada melbourne australia uu hormuud ka ahaa doctor garabey xasan garabey waxaa naga soo gaartay toddoba-iyo toban kun oo doolar jazakum allahu khayran sadaqadaasna allah u aqbalo sidoo kale jaaliyadda reer puntland ee magaalada daar salaam tanzania oo afrika ah waxaa naga soo gaaray rag iyo dumarba jazakum allahu khayran lix kun boqol iyo konton doolar ayaa naga soo gaartay aad bay maarata u mahadsan yihiin jazakum allahu khayran qaybtan kale waa qof shaksi ah nin la yidhahdo cabdilcasiis maxamed geelle oo magaalada london ingiriiska ku nool laba boqol oo doolar buu shaksiyan usoo diray jazahu allahu khayran allah ka aqbalo sadaqadaas sidoo kale waxtarka isbitaalka ashkhaasta iyo hay-adahaba waa u furan yahay ururka bisha cas ee gaalkacyo iyo hay-adda unisef ee la shaqaysa qaybtooda qaabilsan v t c-ga gaalkacyo lagu maaratay ka howlgala waxay ku tabaruceen oo dhismaha qaybtaas oo isbitaal guud ahaan kamid ah ay ku tab- ugu tabaruceen 2997 doolar jazakumullahu khayran allah ka aqbalo een qaybta kale waxa weeye waa qo- gabar bay ka timid la yiraahdo khadiijo cilmi mataan oo gaalkacyo joogta 100 doolar bay ku tabarucday allah ka aqbalo jaaliyadda reer atawa jaaliyadda reer puntland ee atawa canada waxaa nooga yimaadeen toddoba kun toddoba boqol iyo labaatan doolar jazaahum allahu khayran allah ka aqbalo ayadii hormuudyada jaaliyadaasba iyo dadka akhyaarta ee wax la soo baxay sidoo kale jaaliyaadka maarata hore wax nooga soo gaaren waxaa kamid jaaliyadda reer atlanta oo cariga maraykanka u s a ah ee shan kun iyo toddoba boqol ayaa naga soo gaaray shan kun ha, shan kun toddoba boqol baa naga soo gaartay reer atlanta jaaliyadda u dambaysa ee maanta wax naga soo gaareen oo mar dhaba laga soo qaaday xawaaladda waxa weeye jaaliyadda reer virginia oo uu maaragtay horgoamiyaha u yahay eh, maxamed ismaa cusmaan ismaaciil maxamed ismaaciil ismaaciil cusmaan jar- professor miso iyo jaaliyaddiisa reer virginia afar kun iyo boqol iyo toddobaatan doolar baa naga soo gaartay intaa waa liiska u dambeeyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadkaas dhammaan waxna soo gaarsiiyey ilaahay idinka aqbalo meeshii aad ugu talagasheen baan ku bixinaynaa isbitaalkiina wax badan hadda waa qabtay kii casriga ahaa ayaynu u gudbaynaa dadkaas in waxoodii ay- ay- ay faanayaan uma aan sheegin waxaan u sheegaynaa kuwaas waxaan u sheegaynaa maaragtay in dadka kalena ay ku daydaan ayagana ay ogaadaan maadaama jaaliyaad iyo dad kala duwan inay yihiin waxooda inayna soo gaareen meeshii maaragta laga maamulaya guddigu ka maamulaya dhismihii isbitaalka ayaynu ku bixi doontaa gudoomiyaha guddiga dib u dhiska isbitaalka magaalada gaalkacyo professor maxamed jaamac salaad ayaa isna ka warbaxshay meesha uu marayo dhismaha isbitaalka maanta inta halkan waxaa fadhiya guddigii dib u dhiska isbitaalka gobolka mudug qaarkiis Een, waxa aan maanta inta shirkan jaraa'id u soo fadhiisanayna waxa weeyaan sidii ballantu ahayd transparency aan ku dhawaaqnay oo aan niri bilowgiiba guddigu ama bishii laba jeer ama hal mar wuxuu bixinayaa caddaymo iyo transparency iyo warbixin ku saabsan wixii lacag soo xarootay oo laga soo diray jaaliyadaha dibaddu siiba ay soo direen badankoodu gudaha laga soo diray iyo qaabka ay ku baxday intaasba saaad ogtihiin dhowr maalmood ka hor halkan waxaan maaragtay ku daahfuray Een, dayactirkii koobnaa qaybihii dhibaatada yar ay gaartay dayactirka aan ku bilownay in mataqaanaa aan dhammaynay dayactirkeedii haatanna nimankii injineerada ahaa waxay bilaabeen inay noo soo hareeyaan disaayinkii isbitaalka cusub oo la bilaabayo bishan disembar dhammaadkeeda saan jecellahay Een, tender baan furi doonaa oo shirkadahaas ka qaybgelaya mataqaanaa dhismaha cusub ee isbitaalka isbitaalka cusub oo casriga ah ee gaalkacyo laakiinse maantayta waxaan rabnaa inaan halakan ka sheegno een, wixii dhaqaale soo xarooday intii u dambeysay horaan qaar u sheegnay laakiin intaan u dambeysay baan rabnaa inaan sheegno waxaanan ku wareejinayaa mataqaanaa waa ku mahadnaqaynaa intii dad ka qayb qaadatay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin ka qayb qaadashada iyo tabarucaadka aad usoo dirteen mataqaanaa isbitaalkan gaalkacyo run ahaantii wax fiican baa socda arrin fiican baa socota shaqo fiican baa socota shaafici cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkacyo
فينا عجب لو دعايا عجنا غير سماعي عجنا غير سماعي عجنا غير سماعي عجنا غير سماعي
warbixintaasi wariyay shaafic cabdiqaadir ayaa u dambeysay guud ahaan barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljaqo idinka imaanaya magaalada kismaayo waa soo saaridii iyo timintii maxamed cabdulaahi cali kooshin oo dhammaantiin idin leh amaana allah
Thank you.